maanta waxay u dhaceen jidka maaragta muqdisho ka taga oo afgooyo gala meesha la yidhaahdo calamada ilaa la goole baabuurtii waa lagu dhacay waa lagu daartay ummadda waxay hayseen oo dhan waa laga qaatay waa arrin joogto ah oo mar iyo laba ahayn waa waxaan soo booto ahayn waa wax shaqo ah oo hadday guddi leeyihin hadday guddoomiye leeyihin hadday madax leeyihin ay ka warqabaan oo maxaa tiraahdaye meesha si waadaxa looga shaqaysto oo ummadda looga qaato moobeelada iyo inta yaroo sahayda ahay wataan waa garta adigu waxaad ka mid ahay dadka wax laga qaatay kamidaan ahaayo waa laygu dhaqa mar iyo laba layguma dhicin oo saacad kasta oon u baahano ama afgooyo ama eelasha ama lafoola iyo meelihii hantidu naga taagan oon aadno waa nala dhacaa waa nala baartaa naagaha anke waa la jurdilaa marar waxaa jirta ankee la leexsado oo jidcadayaasha baabuurta inta lagu leexiyo haweenka lagu qabsado oo lagu faraxmeeyo oo lagu dhibaateeyo oo maxaa tae lagu ilhaanaysto oon mar ahayn oon laba ahayn hadduu guddoomiye yahay oo ama guddoomiye xaasadeed iyo ama guddoomiye degana yahay iyagaa ciidamada dira ayagaana og ayagaana ka dambeeya ayagaana amarka ku dhiiba lacagtana waa sheer waana ay la qaybsadaan waana isla ogyihiin maanta marka maxaa lagaa qaata adiga kastii lacagta ayadan wataa layga qaata marka maxaa ugu wacan waad is leedahay ee dhibaatooyinkan ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ah waxaa kow ka ah oon laba ka ahayn oon saddex ka ahayn ninkii isagoo culumaa oo diinta islaamka yaqaana oo shalay etoobiya kusoo saaray gaalo xarbiyo wadanka kusoo duushay oo islaamka kusoo duusha dal islaamka kusoo duushay ninkii ufadwooday saakana burundi iyo uganda is yiri waa ciidamo amisoona waa walaalaheen oo gaalkii gaal ahaay waa gaal dhihi diiday oo ciidamada amison ku yiri oo gaal uu u jeeda yiri waa muwaadin ninkii saas yiri oo u fadwooday oo askarigan qoriga u dhiibay oo dawlad maxaa tiraahdaa ku hoos jirta niman ugandes iyo burundi iyo sirrion iyo jabuuti iyo wax la halmaala ku hoos jirta oo ayagu u yeerinayaan oo nin asagu madax banaan oo madaxweyne ah oo dadweyne soo doorto shacab soo doorto oo ana diin ku yimid ama si kale ku yimid aan ahayn oo meeshaan maxaa tira ayagu ay soo fariisiiyeen oo maxaa tiraahdaa ummadan lagu jalnabaayo oo diintoodii iyo maxaa tiraa qarannimadoodii iyo islaamnimadoodii lagu hor istaagayo ninka yiri u fadwoodo oo yidhi ninkaasu waa muslim oo shareeco islaan ay ku dhaqmaa ninkii yidhi ayaa dhibkaas maalinta aakhiro iyo maalinta adduunba qaadi doona waxaad ula jeedaa ictisaamka wadaadadii abtixaad la dhihi jiray kabacdina ictisaam la baxaan ula jeedaa ninkii shalay islaamkii maxaa tiraahdaa soomaaliyeed yiri aan sahaadna oo wiilashanadii jihaadka u waday oo maxaa tiraahdaa amxaaro allaha ka aqbalay ay ku shahiideen ninkii shalay saas sameeyey maanta burundi iyo ugandha soo gacanta hayaa gaaladigo u fadwoonayaa may maqashaa waa ku maqlaa ninkii shalay islaamkan yiri aan diinta islaamka ku dhaqanno oo amxaare jihaadkeedii ilaamshay oo waa gaalo xarbiye yiri uganda iyo burundi oo diyaaradiyo downa ku yimid oo gaalada faajiriina kaa yiri waa maxaa tiraa dawlad islaamiya ninka ay haystaan oo tawda iyo taangiga ku wadaan shacabkana marka ay jidka marayaan inay fin mareen iyo inay waxar mareen iyo inay mukulaal mareen markay qofka soomaaliga ay kor dardarsiiyaan dib aan usoo fiirin oo maalin walba todobadii sanay halkaas fadhiyeen saas dadka u jiiraayo ummadaha wadaadada tukanaya gabadha uurkale dadka darajirka ninka wadaadka masaakiinta midda garguuranaya inta laamiga ku jiira aan dib usoo fiirinaynin oo maxaa tiraahdaye aan lahayn waxaa dardartay abooyo ma bini aadan awraysa islaamnimo uusan ku dhaqmaynin aan dib usoo fiirinay ninka maxaa tira ay ilaalinayaan oo waa walaalahan u yaqaana ninka u fadwoona oo wadaagta oo ku jeeda nimanka qaadigal dariiqa oo meesha lagu aruushay iyo ninka taangiga dhex fadhiyo oo gaaladu ay keensato danta iyadu ay leedahay ay ku keensatay ninka u fadwooday oo shiiqa oo yiri waa dawlad islaamiya waa ciidamo qaran waa walaalahana waa amiso ninkii yiri maalinta aakhiro isagaan haysanaa ilaahay baanan maxaa tidahdaa weydiisanaynaa in mucjisada ay noo geysteen iyo duhunka ay nagula kor fadwoona ilaahay mucjisadeeda inuu kasoo bixiyo taasina waxay ahayd mid ka mid ah dad rakaab ah oo maanta ay dhaceen ciidamo ka mid a kuwa dowladda federaalka oo jooga waddada xidhiidhisaa muqdisho iyo afgooye